guddiga gacanta ku haya dhismaha masjidka Laba-Suul ee magaalada Kismaayo ayaa bulshada ka codsaday in dhul loo iibiyo masjidka maadaama baaxadiisu aada u yaryahay masjidka ayaa waxa uu ku yaalaa xaafadda Farjan Nawaaxda Siinaay kaas oo dhulka loogu talagalay uu gaaray afar boqol oo mitir waxaana lagu qiimeeyey laba kun oo doolar sheekh maxamed cabdirashiid waali oo kamid ah guddiga gacanta ku haya dhismaha masjidka Laba-Suul ee magaalada Kismaayo ayaa ka warbixiyey baahiyaha uu qabo masjidka waxaan joognaa magaalada kismaayo xaafadda farjanno weliba qaybta siinaay jidka soddonka ayaan taagannahay masaajidku wuxuu ku dhow yahay gurigii hore ee laba-suul marka culummadu waxay u garteen in ku magacaabaan oy ku tilmaamaan laba-suul inuu yahay meesha marka waa masjid laba-suul bay ay magaca ugu dareen macnaha goobta uu ku yaallana weeyo sida ay culammadu u warbixiyeen masaajidku uu yaryahay xaafaduna waa weyn tahay marka dadka muslimiinta wax loogu baaqi in loo gado booska ka dambeeya waxaa lagu qiimeeyey shan iyo labaatan kun booska shan iyo labaatan kun booskuna waa labaatan labaatan waa afar boqol oo mitir haddii la qaybiyo labada mitir ee qabrigaaba ah haddii aad ku xisaabtanto labada mitir boqol labaatan iyo shan doolar bay noqonaysaa lixdan iyo laba doolar iyo bar buu mitirkii noqon hayaa marka nin walba dee wax weynba ma aha haddii booskaasi gaditaankiisu wax weyn ma aha haddii la helo intaasayba ku dhammaano qof walbaba uu yidhaahdo mitiraadkii uu qabriga ka geli lahaa labada mitir ahaa uu ka iibsaday masaajidka oo ku darsado wax weyn baa macnaha meel u yaallaa marka insha allahu tacaala dadka muslimiinta ahna dee khayrkaasi waa un in loo sheego oo la tusiyan bay leeyihiin oo muslimku khayr kama dhergo marka masaajidkaasi wuxuu u baahan yahay caawin iyo in la dhiso iyo in loo gado weliba booskaa ka dambeeya waa fursad si lagu ballaadhin lahaa ee loo weynayn lahaa ee dadka muslimiinta ahna markay ku tukanahayaan ayna kulayl iyo culays ayna u dareeneen waa in aan macnaha aan ka qayb qaadanno biidnillahi tacaala qofkii waalidkii wax u bixinhaya oo hooyadii aabihii ama isaguba baxsanhaya marka insha allahu tacaala waa fursad furan maanta dad baan nool nahay oo lahubaa ninku qofku inuu wax baxsan karo rag iyo dumarba dadka muslimiinta ah caamatan si gaarana dadka muslimiinta ee soomaaliyeed ee garanhaya luuqadaanaba waxaan oga faa'iideynaynaa in macnaha ay ka faa'iidaystaan